إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa maamulka somalilan ayaa waxaa lagu dilay magaalada laascaanood ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro kala duwan waxa ay ku qaadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya ee ku sugan gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa raashin waxa uu ka qaybiyey walaayada islaamiga ah ee mudug walaayadda islaamiga ee galguduud ayaa kaalinta koowaad waxay ka gashay tartanka loo qabtay ciidamada xisbadda walaayadda islaamiga ah kaas oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib siciid danni oo olole uu ku doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka ah ka wada magaalada muqdisho ayaa geesta kale waxa uu qaaday tillaabo uu ku muujinayo in uu weli puntland hogaamiye u yahay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayadda shabeellaha hoose ayaa xukun dil toogashaa waxay ku fulisay askari ka tirsan dowladda federaalka ah warka dibaddana masjidka barakaysan ee al aqsa ayaa weli waxa uu wajahaya tacadiyo kaga imaanaya ciidamada yuhuudda iyada oo lasoo werinayo xadgudubyo hor leh in ka badan toban ruux ayaa dhimasho ee dhaawac waxay ku noqdeen dhismo ku dumay oo ku yiil dalka shiinaha inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaaliyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex gesta kalena waa labaatanka bisha afraad laba kun laba iyo labaatan sarkaal ka tirsanaa maamulka somalilan ayaa waxaa lagu dilay magaalada laascaanood rag hubaysan ayaa xalay waxay ku dileen gudaha magaalada laascaanood isu duwihii qandaraasyada ee maamulka somalilan ninkaa oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi faarax loona garan ogaa jeeri dilka jeeri ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka sool cabdixakiin aadan xaaje deeriye raggii dilka geesta ayaa waxaa la sheegay in goobta ay ka baxsadeen ilaa iyo iminkana ma jirto cid sheegatay dilka ninkaasi inkastoo maamulka somalilan uu horey u qaaday tillaabooyin badan oo uu sheegay inuu amniga ku sugayo haddana dilal ka dhacaya laascaanood ayaa waxay yihiin kuwa sii socdaa magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa dilkan xal loo geystay sarkaalkan ka tirsanaa maamulka somalilan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro kala duwan waxay ku qaadeen fariistamaha ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya ee ku sugan gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya waxaa weli halkooda ka sii socda howlgallada ay qaadayaan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhan ah ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandheeska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya saldhiggan la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa xaafadda suuqa xoolaha ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey xerada maslax oo ay ku sugan yihiin ciidamada ugandheeska taas oo ku tala duleedka suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska welina ma aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada ugandhayska ee weerarka la kulmay inta uu la-eg yahay isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka cali agoon oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee isla degmada hiliwaa ayaa qaraxa lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka sidaasi lamid a isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada howlwadaag waxay ku dileen maxamed xayle oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda federaalka gaar ahaan maamulka degmada howlwadaag dhanka shabeellada hoose ciidamada milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada ugandhayska ka samaysteen garoonka degmada barawe ee gobolka shabeellada hoose dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya ciidamadan ethoobiyaanka ah ee weerarka la kulmay ayaa waxay ku sugnaayeen degmada waajid sidoo kale howlgallada bakool ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen waxaa ka mid ahaa dagaal culus oo ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana la beegsaday saldhig ay ciidamadani kaga sugnaayeen degmada xudur guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa raashin waxa uu ka qaybiyey walaayada islaamiga ee mudug maxamed ciise ayaa ka warramaya degmada jawlo ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gaarsiisay gurmadkii ay ugu talagashay dadka ay abaaruhu saameeyeen saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan waxayna qaateen bur bariis sonkor haddaba qaar ka mid ah dadka qaatay ayaa ka warramay shucuurtooda bismi illaahi raxmaani raxiim cabdi cismaan cadaawe ayaa la yidhaahdaa degmada jowle tuulo ka tirsan oo la yidhaahdo burbashaaro ayaan ka mid ahay jowlana waa degaan degmadii aan raashinka walaayadu nagu siinaysay maanta wax lay siiyey sonkor iyo bariis iyo bur iyo saliid aa lay siiyey aad iyo aad boqolkiiba boqol ilaahay weynaayo waaxid ayaan uga mahadin celinaynaa maamulka islaamiga oo dadka gaarsiinaya tabaalaysan wax aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa mujaahidiinta ilaahay weynay oo waaxid ahay garabkooda hortaa gal xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli garab taagan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah oo ay saameeyeen abaaraha
walaayada islaamiga ee galguduud ayaa kaalinta koowaad waxa ay ka gashay tartan loo qabtay ciidamada xisbada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib mahad cubeyd ayaa ka warramaya
bismi illaahi araxmaani araxiim
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
هذا كتاب الله يصنع مرشدا يمحو ظلام الشرك والأوثان هذا
waa muuqaal soo jiidasho badan oo lagu soo bandhigay tartan u dhexeeya ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga qaybtan oo ah juska koowaad ayaa lagu tartamayaa shanta jus masjidka uu tartanku ka dhacayo ayaa aad u camiran waxaana waxyaabaha xiisaha leh ka mid ah habka quruxda badan ee ay ciidanka xisbadu u akhrinayaan qur-aanka kariimka
afara'aytum nnaara alatii tuuruun aantum ansha'tum shajarataha am nax am naxnu lmunshi'uun هذا كتاب الله رمز فلاحنا وصلاحنا في سائر الأحيان
gunaanadka muuqaalka waxaa lagu soo bandhigay natiijada tartanka dhex maray ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga kaalinta koowaad waxaa galay cabdulkariim cali aadan oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaalinta labaad waxaa galay xasan sheekh moxamed oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool halka kaalinta saddexaad uu galay cabdulwakiil moxamed axmed oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee mudug dhammaan ciidanka xisbada ayaa la guddoonsiinayaa hadiyado iyo abaalmarino iyadoona ragga kaalimaha hore galay si gaar ah loo maamuusay filimkan ayaa laga dheehan karaa in ciidanka xisbadu yihiin ciidan qur-aan maadaama ay yihiin jeysh u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha ciidanka dowladda federaalka ayaa dhankooda lagu tilmaamaa inay caan ku yihiin cunidda qaadka iyo cabidda sigaarka tiiyoo ay u dheer tahay isbaarada iyo laaluushka qaadashada dadweynaha siciid danne oo olole uu ku doonayo inuu madaxweyne uga noqdo dowladda federaalka ka wada magaalada muqdisho ayaa qaaday tillaabo uu ku muujinayo in uu weli yahay madaxweynaha puntland shalay siciid danne iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo lagu soo dhoweeyey danne ayaa waxa uu doonayaa inuu la kulmo labada aqal ee baarlamaanka iyo weliba xubno kale oo siyaasiyiin oo ku sugan magaalada muqdisho waxaanuu iminka ku guda jiraa arrintaasi qorshihiisu wuxuu yahay inuu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka oo xubno badan ay u taagan yihiin madaxweynenimadeeda masacad inuu ku guulaysan doono iyo in kale geesta kale banna ayaa shalay intaanu soo duulin waxa uu magacaabay laba wasiir oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada waana tilaabo uu ku muujinayo in uu weli yahay madaxweynaha maamulka puntland islamarkaana uu ku tusinaya dadka maamulkiisa ka tirsan iyo kuwa mucaaradka ku ahba in shaqadii puntland uu weli wato siyaasiyiin badan oo puntland ka soo jeeda oo qaarkood ay nairobi joogaan qaarna ay joogaan deegaanada maamulka puntland ka taliyo ayaa waxa ay horey usoo jeedeen in danni uu iska casilo xilka madaxweynenimada maamulka puntland maadaama uu meel kale u hanqal taagay laakiinse danne ayaa u muuqda arrintaasi in aanu dheg jalaq u siinaynin waxa uu doonayaa haddii uu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka inuu markaa kadib iska casilo xilka madaxweynenimada puntland laakiin haddii uu soo waayo wuxuu rabaa in uu ku noqdo puntland oo halkiisa shaqadiisa kasii wato maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah waxay ku fulisay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose tuulo hoostagta oo lagu magacaabo nuun gare ayaa waxaa ka dhacay xukun xaduridda ah waxaa lagu fuliyey xukunkan faarax axmed cumar oo da-diisu ahayd afartan iyo saddex jir kaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qaadiga ayaa faahfaahiyey waxa lagu soo eedeeyey faarax axmed cumar ninka la yidhaahdo faarax axmed cumar saddex iyo afartan sano jir ah degan warmaxan waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay askarta ciidada soomaaliya gaar ahaan ciidanka militariga guutada toddobaad qaybta lixdanaad sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey mukhallas riddada u fadhiya isbaarada warmahan kana gudbiyo baabuurta waaweyn sida inatareyada iyo wixii la mid ah intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane faarax wuuna ka jawaabay haa waa jirtaa waxaa la igu soo eedeeyey ciidamada riddada in aan ka mid ahaa laakiin waxaan ka tagay muddo dhowr bilood laga joogo sidoo kale mukhallas inaan ahay waa jirtaa waxaan kala gudbiyaa baabuurta waaweyn iyo wixii la mid ah waxaana ka gudbiyaa isbaarada warmahan iyo isbaarada catis control qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunkiisa iyo nasuusta loo deliishaday intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysane faarax iyo jawaabka uu ka bixiyey oo ay ahayd mid qiraal ah waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida soo socota kow faarax axmed cumar inuu ridoowey ficilka uu ku jiro inuu yahay ficil riddo ah labo waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in la dilo dil xaduu riddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala waman yartadid minkum an diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum alaaya wa qowluhu nabiyu sala allahu alayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuhu akhrajahu albukhaariyu wabillahi towfiiq xukunka kadib waxaa durbaba isqabsaday takbiirta boqolaal dadweyne ah oo u soo daawasho tegey iyo dhawaqa rasaasta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhowr jeer oo hore ayay xukuno kuwan la mid ah ugu dhaceen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halka warkaa dhegeystayaal idan kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan masjidka barakaysan ee al aqsa ayaa weli waxa uu wajahayaa tacdiyada kaga imaanaya ciidamada yuhuudda iyadoo lasoo werinayo xadgudubyo hor leh oo ay geysteen ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa xoog waxay ku galeen masjidka al aqsa aroornimadii hore ee saaka iyagoo u gogol xaarayay in yuhuud kale oo ka mid a kuwa halkaa xoog lagula degaameeyey ay masaajidka soo galaan ciidamada yuhuudda ayaa muslimiinta ku cibaadaysanayay masjidka iyo barxaddiisa si xooga uga soo saaray iyadoo inta kadibna ciidamadu ay masjidka gudaha u galeen waxaa intaa dheer in yuhuuddu ay dadka muslimiinta u geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xarig intaba tan iyo maalintii khamiistii ee lasoo dhaafay waxaa masjidka barakaysan ee al aqsa uu martigelinayaa tacadiyo xoogan oo kaga imaanaya ciidamada yuhuudda halka gardarada ku joogta in ka badan toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen dhismo kusoo dumay oo ku yaala dalka shiinaha dhismahani oo ka koobnaa dhowr dabaq ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ku dumay deegaan ku yaala gobolka la yidhaahdo khanaan ee bartamaha dalka shiinaha war rasmi ah oo laga sii daayay telefishinka xukuumadda shiinaha ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in saddex ruux ay dhinteen sagaal kalena ay ku dhaawacmeen burburka dhismaha waxaa jira dad ku go'doonsan burburka dhismaha hoostiisa iyadoona lagu warramayo in lasoo saaray laba iyo toban ruux oo bad qaba oo ka mid a dadkaas warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta